إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك كوسو دواada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku waxyeeloobay qaraxyo lagula beegsaday muqdisho iyo afgooye ee shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday askarta koonfur galbeed ee ku sugan degmada diinsoor ee gobolka baay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xog iyo tafaasiil ka bixisay ciidamo etoobiyaan ah oo dib loogu soo celinayo soomaaliya kadib markii uu fashilmay duulaanka wejigiisii hore waaliga shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay dagaalkii runrugood isagoo dhanka kale beeniyey war ka soo yeeray saraakiil ka tirsan dowladda federaalka alkataayib ayaa baahisay sawirada meydadka askarta dowladda federaalka looga laayay dagaal qaraar oo daraad ka dhacay degmada runrugood ee gobolka shabeellada dhexe إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa shanta bisha ramadaan sannada kun afar boqol afariyo afartanka hijiriyada askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku waxyeeloobay qaraxyo lagula beegsaday muqdisho iyo afgooye ee shabeellaha hoose warkaas iyo war kale ku aadan weerar culus oo ay la kulmeen ciidamada koonfur galbeed ee xabashada kula sugan degmada diinsoor waxaa ka waramaya hashim xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo isugu jira qaraxyo iyo weeraro toos ah waxay la beegsadeen fariisimo ciidan oo ku yaala shabeellada hoose banaadir iyo baay haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka khasaaro ayaana soo gaaray ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan saddex askari oo ka mid ahaa ciidamadii qaraxa lala beegsaday dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qarax lagu weeraray ayaa ku sugnaa isbartiibada magaalada muqdisho faah-faahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha soo gaaray inta uu la egyahay dhanka gobolka baay ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano xera koowaad oo ku taalla degmada diinsoor ee gobolka baay faah-faahin dheeriya weli kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada lagu weeraray diinsoor inta uu la egyahay jasaaka allahu khayran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xog iyo tafaasiil ka bixisay ciidamo etoobiyaan ah oo dib loogu soo celinayo soomaaliya kadib markii uu fashilmay duulaanka wejigiisii hore cabdifataax maxamed qaasim ayaa faahfaahinaya afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheikh cali maxamuud raagashe cali dheere ayaa markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadlay qorshaha duulaan la damacsan yahay in soomaaliya lagu soo qaado iyo waxa dhankooda uga qorshaysan waraysi muuqaal ah oo uu siiyey warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan oo la baahiyey qaybtiisii koowaad ayaa waxa uu ku sheegay in dagaalka wayahanba lagu soo qaadayay soomaaliya uu yahay mid uu calanka u sido maraykanka kaasoo lagu doonayo in meesha looga saaro ku dhaqanka shareecada islaamka waxa uu hoosta ka xariiqay in uu fashilmay gebi ahaanba ololihii duulaan ee ugu dambeeyey oo cir iyo dhul ahaa islamarkaana ay ka qayb qaadanayeen dowladaha naato qaarkood sida maraykanka iyo turkiga waxa uu caddeeyey in dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dowladda federaalka ah uga dileen dagaalada saraakiil iyo askar badan oo loo diyaarinayay inay shaqeeyaan sodomeeyada sanno ee soo socda hubkii iyo gaadiidkii ay wateenna ay ka dhigeen wax ay gubaan iyo wax ay la wareegaan oo gacantooda soo gala shaqcale dheere waxa uu xusay in fashilkaasi kadib ay xog sirdoon oo daqiiq ah ku heleen qorshe uu maraykanku degay oo ah in ciidamada itoobiya dib loogu soo celiyo soomaaliya xamlada wejigooda markuu fashilmay oo murtadiintu wax tari waayeen ciidamadii uu wax- maxay soo tababaray wax tari waayeen diyaaradihii miidaha wax tari waayeen qorshaha markaan waxay qaateen maraykanka inuu etoobiya dib u soo celiyo marka wejiga labaad hadda la sheegayo cidda lagu tashanayahay oo la rabo in dalka lagu soo celiyo waa etoobiya etoobiyana aad ogteeda iyo weligeed qorshaheeda gaalada ay ku taami jirtay waxay hayday etoobiya ee soomaaliya ay liqdo oo soomaaliya dhammaanteedba ay noqoto dal ka tirsan nasaarada etoobiya hoos taga tusaalooyinka uu ku muujiyey jiritaanka arrintan waxaa ka mid ah shirarkii uu maraykanku soo qabanqaabiyey ee ay dowladaha safka hore ku yeesheen muqdisho nairobi iyo adis ababa sida uu sheegay afhayeenku istaraatiijiyadda ay qaateen shisheeyaha ayaa ah in itoobiyaanka lagu qariyo shaarka dowladaha safka hore iyada oo markaa calan wadayaal looga dhigayo xoogaa kenyaan iyo jabuutiyaan ah oo loogu talagalay in meelo kooban la geeyo si indhaha ummadda soomaaliyeed looga sii jeediyo damaca itoobiya waxaana uu xusay inay si dhow ula socdaan qorshayaashooda oo dhan kaydka iyo dhagarta ay maleegayaan Eh, waan la soconaa waana ka diyaar garoobeyna insha allahu tacala waxaan rajaynaynana ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah, ee quyuuriyiinta ee xamlada qeybteedu afka ciidda u daray tan labaadee dee etoobiya lasoo wadana in insha allah afka ciidda loo dari doono maxaa yeele etoobiya waa la yaqaanaa waa cadow la duuda oo ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ay leedahay Eh, waxa weeye insha allahu tacala kii xataa marka hore qafla ku jirtay hadduu baraarugi doonaa biidn illah inkastoo uu xusay in dagaaladu ay maraaxil iyo taariikh badan soo mareen haddana waxa uu tilmaamay in sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii uu maraykanku soo bilaabay ololaha ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga ah kaasoo ilaa iyo maanta soo gaaray iyadoo aanu helin hadafkii iyo natiijadii uu ka lahaa waxaana uu yidhi waa qorshe intaasi soo taagnaa sabab ayaana keentay in uu intaasi soo gaaro oo ah mujaahidiinta oo darabaad badan kala hormaray maraykanka darabaadkii ay kala hormareen ayaana keenay in qorshihii maraykanka ee sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii ilaa iyo hadda uu dib u dhaco oo xataa ay ku qasabtay darabaadkii ay mujaahidiintu kala hormareen inuu ciidankiisa dalka ka bixiyo oo waxaad ogtahay trump wakhtigiisii inuu dalka ka bixiyey ciidamadiisii marka waxa weeye waa dagaal intaasi soo taagnaa oo uu maraykanku qorsheynayey ayuu yidhi shaqcali dheere mar uu ka jawaabayey su-aal aan weydiinay oo ku saabsanayd dagaaladii dhacayay bilihii lasoo dhaafay ayaa waxa uu meesha ka saaray in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud uu ahaa ninkii ku dhawaaqay dagaalka waxaan leenahay arrintaasi ma jirto waxaana daliilku ah xasan sheekh waxaa la doortay shan iyo tobankii mey lix iyo tobankii markay ahayday madaxweynihii maraykanka wuu cilaamiyey in waxa weye maxaa la yidhahdaa ciidamadiisa uu soomaaliya ku soo celinayo isla lix iyo tobankii xasan sheekh waxaa looga yeeray safaaradda maraykanka waxaa la kulmay safiirka maraykanka waxaa loo sharxay uun qorshihii beesha yiilay isagana waxaa laga- waxaa la faray uun qorshahan isagu inuu ku dhawaaqo bis laakiin waxaa weeye ma dhici karto yani caqli iyo loojigna ma ahan nin shala la doortay oo waxa weeye aan garanaynin awooddiisa iyo tabartiisa iyo ciidankiisu waxay yihiin iyo aan ho- u hayninba inuu maanta uu dagaal uu hore ka iclaamiyo qaybaha dambe ee waraysiga waxa uu ku soo bandhigay hadallo garnaqsi ah kadib markii aan hordhignay su-aal ku aadan waxyaabaha ay ku andacoodaan shisheeyaha gaar ahaan itoobiya iyo madaxda dowladda federaalka ee ah in dalka la xoreynayo waxaana isaga oo taa aad ula yaabaya uu ku jawaabay sida tan tan kale al-shabaab dal- dadka dalka lahay way nin see dalkiisa looga xoreyna horta mushkila taasaa mogta ninka dalka iska lahaa inaan nin aan dalka lahayn uu yidhaahdo waa ka xoreyna te caqliga bani aadamka saxda xataa ma keenayo dimuqraadiyadda aad kasoo horjeysateen aniga dim- dimuqraadiyadda waa ka soo horjeedaayo waa diin dad kale leeyihiin laakiin ninka dimuqraadiyadda ugu qasbaa yahay isaga waddankiisa ma rabiyo in sharaca ilahi lagu dhaqo sooma uu diidanya una ka dagaalama annaguna tiisa ma qaadan karno marka laakiin inuu aniga waddankayga na diinteyda kula dhaqmo in la yidhaha waa lagaa xoreyna ee nin kale iyo diin uu wato oo isla socda uu la yidhaahdo waddankii waxa ay xoreynayaan yani nin caaqila ma keenayo sidoo kale wuxuu sheegay in xasan sheekh uusan kala aqoon xorayn iyo qabsi waxa uu tusaale usoo qaatay socdaalkii uu hadda ka hor ku tegay magaalada jigjiga oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed kuna soo aqoonsaday inay tahay magaalo ka mid ah itoobiya isagoo markaasi wax ku miisaamayey inay ka jirto dimuqraadiyad halka dhulka xorta ah ee lagu maamulo shareecada islaamka uu u yaqaano dhul la haysto oo u baahan in la xoreeyo waxaana uu sheekh cali dheere xasan iyo ragga la midka ah ku mithaalay abuuruqaal oo ahaa ninkii kacbada kusoo hogaamiyey xabashidii maroodiyaasha watay isku soo wada duubo waraysigan ayaa imaanaya xilli ay maraykanka iyo dowladda federaalku qarinayeen xogta ku hoos duugan wejiga labaad ee dagaalka oo ah mid ay soo qaadayso xabashida itoobiya ayaa ah dowlad ay cadaawad guun ah kala dhexayso soomaaliya taasoo qarniyo kala duwan kusoo duulaysay waddanka sannadkii laba kun iyo lixdii markii ay dalka soo galeen ciidamadeeda waxay qoryahooda afkooda geliyeen biyaha badda kadibna waa ay dhunkadeen sida macluumka ah ee ay badi dadku ka warqabaan sheekh calina uu shaaca ka qaaday waa tahay in halkaa kaga gudubno warbixintii cabdifataax maxamed qaasim waaliga shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay dagaalkii runurgood isagoo dhanka kala beeniyey war ka soo yeeray saraakiil ka tirsan dowladda federaalka maxamed daahir cali suwaya faahfaahinaya waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade ayaa waraysi laga qaaday waxa uu kaga hadlay dagaalo culus oo ka dhacay degmada runirgood iyo deegaanka daaruunicma oo ka tirsan shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laayay askar ka tirsan kuwa gorgor xilli ay ku sugnaayeen degmada runirgood kaba ku tukade waxaa la weydiiyey istaraatiijiyada ay leedahay degmadaasi bismillaah degmada runirgood runtii waa degma gobolka shabeellada dhexe degmooyinka ugu fiican xagga istaraatiijiyada ay ku taallo iyo isku xirka ay isku xirto dhulka intiisa siduu u kala duwan yahay matalan hawdka geelu daaqo ayada uu ka egyahay dhulka dhulbeereedkuna ayada hareereeduu ku yaallaa xagga barigana waa dhulkii daaxda ahayd oo iduhu ay daaqayeen haddii lasii tallaabana waa baddi laga kala lumaysanayey marka waa magaalo istaraatiiji ah waana magaalo runtii aan dhihi karno islaamka iyo muslimiinta iyo dadka deegaanka uleba qiimo weynay ugu fadhidaa waana waxyaabaha ay ugu soo noqonayaan mar walba hadda ka hor dagaalkan dagaal ka horreeyey ay xamar uga soo duuleen waa laogyaa waxay ku gaaray ilaahay baa ku jebiyey maalmihii tegay meelaha ay dagaalada ka dhacayeen waxaa ka mid ah daaruunicma oo ka tirsan shabeellaha dhexe alkataib ayaa baahisay sawirada maydadka askarta dowladda ee lagu laayay daaruunicma waxaana sawiradaasi ku fadeexoobay hoggaanka ugu sarreeya dowladda xasan sheekh iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo sheegay inay iska caabiyeen ciidamada mujaahidiinta ee weeraray daaruunicma sheekh yuusuf sheekh ciise kabagu tukade ayaa la hordhigay waxaa ka jira hadal ka soo yeeray saraakiil ka tirsan dowladda kuwaas oo sheegay in mujaahidiinta ay gubeen ceelka daaruunicma runtii arrintaasu waa arrin lagu qoslo waxa la yaabla weeye wax jira ma aha ceelka daaruunicmo walaayada ayaa meesha ku dhigtay tala walaayo iyo tala suwey aadan muuse ayaa meesha lagula dhigay talatooda ahana lagu gubaa ama oo meesha kula aadlaama ahaana tala oo dad iska maogtahay ridda ay leedahay meeshaas kulama taal maanta ciidanaa soo degay biyay ka cabaayaan waxaan ognahay haddii aan dumino in meeshaas lagu kala tegaayo oo biyo aan laga cabayn laakiin annagu waxaa la yidhi nimaad nacab tahay haddousan ku dhaafin nimaad jeceshahay waxba kaama dhimada layidhi inaan annaga xanaaq aan u qabno nimanka murtasaqada iyo murtadiinta inaan shacabka iyo xoolaha iyo maatida suwooy aadan muuse iyo daa-uud kulligiisba inaan wax u yeelno waa wax aan aanan yeelayn arrintaasna xarakatu shabaab mujaahidiin go-aan ay ka gaarta weeye mana jirto biyaha meesha ku jira intii ay isdifaaci karaan ay cabaayaan annaguna waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu ayaga noo fuudeeyo ugu dambayntii weliga waxa uu la dardaarmay dadka soomaaliyeed iyo mujaahidiinta waxaan leeyahay dadka muslimiinta ee soomaaliyeed waa inay maalgashadaan jihaadkan fii sabiilillaahi ah waa aayahoodii waa mustaqbalkoodii waa noloshoodii yaan been laydiin sheegin wiilashiinna mujaahidiinta garab siiya ilaahay aamina dagaalkaana adika iska lehe maalgashada xoogii xoolo iyo tala waxaa haysatiin mujaahidiinta ku biiriya mujaahidiintana waxaan idin leeyahay fa idaa dakhaltumuuhu fa innakum ghaalibuun shardigu waxaa weeye dagaalka inaad geshiin wa cala allaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhiigbaxaya shabeellaha dhexe iyagoo la kulmay weeraro xasmin ah oo kaga yimid dhanka mujaahidiinta al-shabaab ciidamada oo mooral ahaan aad u niyad jabsan waxaa shalay gaaray xasan sheekh oo kula hadlay degmada aadan yabaal isagoo isku dayay inuu dejiyo ciidamada firxanaya iyo kuwa ku sugan dhufaysyada ee xiliyada habeenkii dhuunta maalintiina ku soo laabta warkan dhegaystayaal saaki waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon alkataayib ayaa baahisay sawirada meydadka askarta dowladda federaalk looga laayay dagaal qaraar oo daraad ka dhacay degmada nuurgood ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka waramaya maxamed cali aadan
aad baad u mahadsan tahay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawirada weerarkii cuslaa ee lagu qaaday fadhiisinkii ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen degmada ruunirgood ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe sawirada ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ayaa muujinaya qaabka uu u dhacay weerarkii ay mujaahidiinta ku qaadeen ciidamadii dowladda federaalka ee halkaasi ku sugnaa sawiradu waxa ay soo bandhigayaan meydadka askarta dowladda federaalka oo ay haleeshay xabadda mujaahidiinta kuwaasoo bilqan gudaha xerada iyo afhafkeeda intaba qaar ka mid a askarta meydadkooda waxa ay yaallaan difaacyadii ay ku jireen halkaasoo ay salliyo u yaalliin qaarkoodna waxaa lagu dhex toogtay dhulhood ah kuwaasoo u muuqday inay isku dayeen inay ka baxsadaan xabadda mujaahidiinta balse ay haleeshay oo ay halkaasi nafta kaga baxday ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda ula wareegaya xerada ayaa sidoo kale lagu arkayaa sawirada ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib mujaahidiintu waxay sidoo kale soo bandhigeen gaadiidkii ciidamada dowladda federaalka looga gubay weerarkii ay mujaahidiinta cagta ku mariyeen xeradii ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen degmada ruunirgood ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe sawirada ayaa waxaa ka soo muuqanaya gaadiidkii ay mujaahidiinta gubeen waxayna isugu jiraan booyado shidaalka qaada gaadiidka lagu raro saanada milatari iyo ciidanka ee loo yaqaano biijiyada iyo nuucyo kale kuwaasoo gebi ahaantoodba ay gubeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaa sawirada ka muuqanaya qaar ka mid a agabyadii ciidan ee ay mujaahidiinta kusoo furteen weerarkii ka dhacay degmada ruunirgood sawiradan ayaa waxa ay si aad ah ugu baaheen baraha bulshada maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waayadii dambe ku jiray dagaal adag oo xagga warbaahinta ah wuxuuna si xidhiira u soo bandhigayey sawirada weerarada ay mujaahidiinta cagta ku mariyaan fariisimaha ciidamada dowladda federaalka ee lagu soo afjaro weerarada cagmarinta ah ee ay mujaahidiinta kula jarmaadaan xeryahaas sawiradan la faafiyey ayaa waxa ay ku soo aadayaan saacado uun kadib markii ay mu'asasada alkataa'ib baahisay sawirada weerarkii ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen ciidankii ku sugnaa deegaanka daarunicma halkaasoo lagu laayay tobannaan ka tirsan ciidanka dowladda federaalka sawirada weerarka daarunicma ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ayaa waxa ay ku soo aadeen iyadoo xasan sheikh oo weli tumaya gurbaanka dagaalkan rajabeelka ah uu dad uu la hadlayay u sheegay in ciidamada mujaahidiinta ay u suurageli weysay inay qabsadaan deegaanka daarunicma balse alkataa'ib ayaa beentiisa ka daba tagtay oo waxa ay soo gudbisay mujaahidiinta oo gebi ahaanba si buuxda ula wareegay xeradii lagu soo afjaray ciidanka iyo guud ahaan deegaanka
ciidamo dowladeed ma joogin daarinimo markay soo weeraraayeen wiilashii degaankaa joogay wax kasta hadday subiyeenna waa dibay u celiyeen waa ku guuraysa waay inay soo galaan ay qabsadaan sidoo kale taageerayaasha dowladda federaalka ayaa iyaguna ku xiiqayay in ciidamada mujaahidiinta aysan u suuragelin inay qabsadaan deegaanka daarunicma balse dadka firfircoon ee ka howlgala baraha internetka ayaa iyaguna waxa ay dhexda u xirteen sidii ay beentaasi kaga dabategi lahaayeen iyagoona isku keenayay hadallada taageerayaasha dowladda federaalka iyo sawirada ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib jasaaka allahu khayran maxamed cali aadan ayuu kaasi ahaa oo inooga waramayay sawiro ay shalay baahisay alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasi oo lagu soo bandhigay natiijadii ka dhalatay weerar daraad ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin kula jarmaadeen askar ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan nuuca loogu yaro gorgor oo ay mujaahidiintu buudka kula tunteen warkii subaxnimo oo saakaya aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaha